madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo hadal ka jeedinayay shirka ka furmay magaalada istaanbul ayaa sheegay in caqabadaha hortaagan ciidamada dowladda soomaaliya in ammaanka dalka ay hantaan ay tahay cunuqabataynta hubka ee saaran soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya ay awood u leeyihiin in ammaanka dalka ay hantaan islamarkaana ay ka hortagaan weerarada kaga imaan kara dhinaca xarakada al-shabaab hase ahaatee ay haysato agab la-aan cunaqabataynta saaran xilligan ee soomaaliya ciidamadeenu ma awoodi karayaan inay awood u yeeshaan inay kaga hortagaan ama si dhaba u sugaan ammaanka ayuu yidhi madaxweyne xasan madaxweynuhu waxa uu sheegay in loo baahan yahay in qaramada midoobay ay si buuxda u qaado cunaqabataynta hubka ee saaran soomaaliya si ay dowladdu usoo iibsato hub islamarkaana ay u hesho awood ay kaga hortagto weerarada al-shabaab ammaankana ay ku sugto sanadkii kun iyo sagaal boqol labaiyo sagaashankii ayaa qaramada midoobay waxa ay saartay soomaaliya cunaqabatayn dhinaca hubka ah markii ay dhacday dowladdii dhexe ee dalka waxaana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu sheegay in arrintaasi ay tahay weli caqabadaha hortaagan ciidamada dowladda soomaaliya golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa cunaqabataynta hubka ee soomaaliya saaran waxa uu sheegay inay si khafiifa u qaadeen sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii markaasoo dowladda soomaaliya loo ogolaaday inay hub yaryar ay soo iibsan karto si ay ammaanka dalka u sugto madaxweyne maxamuud ayaa sheegay inay sii wadi doonaan hanaanka dadaalka ay ugu jiraan in ammaanka dalka ay sugaan hase ahaatee caqabadaha hortaagan ay yihiin canuqabataynta hubka ee saaran soomaaliya sidoo kale madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan oo isla kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay in ay isku mid yihiin ayaa sheegay in xarakada al-shabaab iyo ururka b k k ay isku mid yihiin madaxweyne erdogan waxa uu sheegay in marka loo eego habka fikirka ay u aasaasan yihiin ururada al-shabaab daacish iyo b k k inay yihiin ay ka midaysan yihiin hal hadaf oo ah in la burburiyo nidaamka dowladnimo ee dowladaha qaar ka jira waxaana uu sheegay in ururada argagixisada dhammaantood ay ka midaysan yihiin hadafka ah in ummadda la laayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake oo isna sidoo kale shirkaasi ka hadlay ayaa dowladda turkiga uga mahadnaqay dadaalka ay ku bixinayso taageerada soomaaliya waxaana dhinacyada ka qaybgalaya shirka istaanbul uu ka codsaday in dowladda soomaaliya laga gacansiiyo doorashooyinka guud ee sanadkan dabayaaqadiisa dalka ka dhacaysa